الآن آن لها تعود وتحس أركان الوجود الآن آن لها تعود وتحس أركان الوجود الآن آن لها تعود أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود سيخطها عزم الجنود سيخطها عزم الجنود على من ترفرف فيه لن على من ترفرف فيه لم نقشا على وجه السنين وعلى جباه المجرمين نقشا على وجه السنين وعلى جباه المجرمين أنا جنود المسلمين أنا جنود المسلمين من مثلنا في الكون من من مثلنا في الكون من لن نس استذل ولن نهن لا لن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal maaddadan waxaa idiin soo gudbinaysaa shabakadda islaamiga ah ee addacwa dot com
بعمائم لهم الكفن بعمائم لهم الكفن بالخير تصهل كالرعود من فوقها نسل الأسد بالخير تصهل كالرعود من فوقها نسل الأسود سكبوا الدماء حبا وجد سكبوا الدماء حبا وجد يرجون موفور المنن يرجون موفور المنن لا لن يطول بهم أمد اليوم أو أو إن طال غد لا لن يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد سترى جموعهم بدت سترى إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى kitaabkiisa munazalka oo muxkamkaa wuxuu noogu caddeeyey waxa aan adduunka iyo aakhirada ku liibaanayno sidaa darteed allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nabigaba rumeeyayow ma idin tusiyaa tijaaro iyo wax laga beex mushtaro tijaaradaas oo idinka korinaysa cadaab aliima oo xanuun badan xaggii cadaab dhibaato badan oo jirhkiina xanuujiya oo laxwiya tijaaro idinka korisa ee ilaahay idinkugu gargaaro oo aada ku raaxaysanaysaan ma idin tusiyaa ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala jawaabtii markay noqotay rabbiyowna tusi ayuu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu bayaaniyey waxa lagu liibaanayo cadaabka looga korayo oo adduunka xisbi lagu yeelanayo aakhiradana firdowso iyo jannada meel hagaagsan looga seexanayo allah wuxuu ku bayaaniyey in allah la rumeeyo oo rasuulka la rumeeyo oo dariiqa alla lagu dagaalamo naf iyo maal wax alla waxay muslimiintu heli karaan ay diinta alle difaaceeda ku bixiyaan inaad rabbigii si dhaba u rumaydaan ood rasuulka ku dayataan oo diinta islaamka aada difaacdiin oo aada tawxiidka u dagaalantaan ayaa idiin khayr badan dad wax garanaya haddaad tihiin ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala marka qof walboo muslima waxaa laga doonayaa inuu rabbigii ka baqdo diinta si dhaba u ilaaliyo macaasida uu ka tago sharcigu siduu yahana uu ugu socdo marka allah ha laga baqo xaqana ha la ilaaliyo wax kastoo xunna dad ka fogaada oo diinta islaam ka ilaaliya muslimiintou noqda oo allah ka baqda subxaanahu wa tacaala wuxuu rabbi caddeeyey tijaarada lagu liibaanayaa inay tahay iimaan iyo camal saalixa camalka saalixa kuwa waxa ugu wanaagsan waxaa ka mid ah jihaadka oo diinta alle difaaceeda laysu taago waxaanu daraaso ku samaynaynaa inaanu wax ka tilmaanno qiimaha uu jihaadku leeyahay iyo qaybihiisa wax ka mid ah haddaba muslimiintu ogaada jihaadku inuu yahay islaamka furisdhexaadkiisa jihaadku inuu yahay dadka muslimiintaa manaasisha iyo darajada sare waxa ay ku gaaraan kan ugu sarreeya jihaadka muslimiinta adduunka sarrayn buu u yahay aakhiradana sharaf ayuu u yahay muslimiintuna hadday jihaadaan waxay noqonayaan alaxlowna fi dunyaa waalaakhira kuwa sarreeya adduunka iyo aakhirada labadaba rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid sarreeyey dadka ku daydaana way sarreeyeen difaaca ay diinta difaaceen darteed sidaa darteed nabigu wuxuu tawaliyey anwaacda jihaadka oo idil fajaahada fi llaahi xaqa jihaadi allah subxaanahu wa tacaala darti ayuu u jihaaday jihaadkiisa xaqa ah qalbiga ayuu ka jihaaday xibnaha ayuu ka jihaaday kale dadka ayuu dacwada ugu yeeray oo yeeridda dacwaduu ku jihaaday bayaaninta diintuu ku jihaaday seef ayuu ku jihaaday lisaankuu ka jihaaday saacadihiisoo idilna nabiga waxay mawquuf ku ahaayeen inuu jihaado qalbigiisa carabkiisa iyo gacantiisa intaba sidaa darteed rasuulku wuxuu ahaaday sala allahu calayhi wasalam makhluuqa midka ugu sarreeya xagga dikriga iyo xusidda iyo sharafta alla agtiisana midka ugu qiimaha weyn makhluuqa midka ugu qiimo badan ayuu noqday salawaatu ullahi wasalaamu calayh jihaadku marka waa shay qiimo badan oo sharaftaas iyo wanaaggaa iska leh allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aanka ku yidhi waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulanaa wa ina allaha lamaca almuxsiniin dadka annaga dartanya u dagaalamaya oo u jihaadaya oo xaqa ugu dadaalaya oo carabka ka bayaaninaya oo xoolahooda ku bixinaya oo si dhaba u ilaalinaya annaga waddooyinkeenna khayrkaan ku hanuuninaynaa iyo waxa jannada lagu gelayo dadka wanaagga sameeyee muxsiniintaana rabbibaa micigooda gargaar iyo nasri iyo wanaajin la-ah haddaba muslimiintow dadaala oo rabbigiin ka baqda oo dad jihaad u taagana xaqa ilaaliya xumaatada ka taga noqda oo naftiina la jihaadoo diinta alla ilaaliya allah subxaanahu wa tacaala nebigiisa wuxuu amray jihaad markuu soo saaraba rabbi wuxuu yihi walaw shi'naa labacatnaa fii kulli qaryatin nadiira falaa tudici alkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira allah subxaanahu wa tacaala fii suurati alfurqaan ayuu ku yidhi haddaanu doono waxaanu u diri lahayn qaryo walba mid u diga wa haddaan anagu dooni lahayn buu alla yidhi ee haddaba rasuulka allow gaalada ha addeecin mujrimiinta war ha ka maqlin dadka diinta diidaya warkooda ha u dhaga nuglaanin la dagaalan dagaalamid rasmi ah oo la jihaad suuraddaasu waa suurad maki ah nabigana inuu kufaarta la jihaada ayaa la amray macnaha jihaadka loola jeedaa waxa weeye xujada ku dul oog xaqa u bayaani qur-aanka gaarsii si runa wax ugu sheeg laakiin jihaadkii gacan tahay markaa nabiga lama amrin sala allahu calayh wasalam munaafiqiintana sidaas oo kale ula jihaad baa la yidhi oo xujada ku oog oo islaamka taxtigiisa inay kasab u galaan yani u muuji waayo rabbi waxau yihi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annabiyu jaahidi alkufaara waalmunaafiqiin waqlub calayhim wama'waahum jahannama wabi'sa almasiir nabigan oo kalahow kufaarta iyo munaafiqiinta la jihaad oo la dagaalan oo dushooda ku adkaaw oo si qasaba diinta islaamka ugu sheeg hadday kaa diidaan dhagaha uga adin weeye welibaa markaa la dagaalamaysa mid ku ad adag noqo makaanu hoyadkooda iyo gurgoodu waa naarta jahanaba jahanabana meel loo ahaadoo loo aayo ayadaa ugu baasle ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala dadka marka ugu horraysa dagaalan lagu samayn maayo xaqa ayaa loogu yeerayaa macaasida ayaa looga digayaa hadday qaataan waa la soo dhowaynayaa markay diinta qaada diidaan oo laga fidin waayo oo mujrinimo iyo fasaad iyo ummad isku dirid iyo diinta inay caayaan amay aayaadka alla diidaan ay ka shaqeeyaan ayaa lala jihaadayaa oo si dhaba dagaal loogu muujinaya jihaadka munaafiqiintu waa ka ascabsan yaho waa ka dhib badan yahay jihaadka kufaarta kale waa ka dhib badan yahay waana dadka gaarka oo ilaahay oo iimaanka badan u yeelay ayaana la jihaadi karaa munaafiqiinta maxaa yeelay nimanka munaafiqiinta xagga daahirka marka la eego muslimiin bay iska dhigaan dhaqankooda marka la eegana mujrimiin ayay u egyihiin sidaa darteed dadka adigu qiimaha badan oo sida gaarka u wanaagsan ayaa la jihaadi kara munaafiqiinta welidaa sidaa darteed jihaadka ku waxyaalaha ugu fadliga badan waxaa ka mid ah in hadalka xaqa lagu hadlo oo xaqa la bayaaniyo mucaaradada ka hor imaanaysaa markay aada u daran tahay sidaa darteed rususha alleh salawaatu ullaahi wasalaamu calayhim waxay qaateen dheef midda ugu weyn waayo ummad diinta ka soo horjeeda oo xaqa in loo caddeeyo diidiis diidaysa ayay la dagaalameen diintana u caddeeyeen rasuulku wuxuu ahaaday sala allahu calayh wasalam mid la yimid jihaadka midka ugu kaamilnimada badan uguna taamsan waayo cadowga ilaahay ragga ugu dhibka badan hortooda uu xaqa ka bayaaniyey si walbana uu ugu sheegay sala allahu calayh wasalam haddaba jihaadka oo lala jihaadayo acdaada islaamka oo cadowga ilaahay lala jihaadayo oo khaarijka ah waa jihaad yani gaalada jihaadka lala jihaadayo farac ayuu ka yahay ama laan kamida weeye jihaadda nafsadaada lala jihaado ilaahay darti loola jihaado siduu nabiguba yidhi sala allahu calayh wasalam alaa ukhbirukum bilmu'min sow idiinma waramo qofka mu'minka ah mu'minku waayo ayaa nabiga lagu yidhi sala allahu calayh wasalam wuxuuna yidhi mu'min waxaa la yidhaha man aminahu nnaasu calaa amwaalihim wa anfusihim qofka ay dadku aamin uga noqdeen xoolahooda iyo naftooda ayaa mu'minka runtaa la yidhaha buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wlmuslimna man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi muslimna waxaa la yidhaha qofka ay dadka muslimiinta oo hogaansanayaaka ay carabkiisa iyo gacantiisa ka nabadgaleen walmujaahid man jaahada nafsahu fii daacati illah mujaahidna waxaa la yidhaha buu yihi qofka nafsadiisa kula jihaaday oo ku bixiyey daacada alleh oo diinta alleh ku ilaaliyey oo nafsadiisa ku qasbay inay waajibaadka si dhaba u ilaaliso oy ku socoto wlmuhaajir man hajara alkhadaaya wdunuub muhaajirna waxaa la yidhaha qofka ka hajiray gafafka iyo dunuubta iyo wixii rabbi ka reebo oo dhan ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wax walboo laga reebay qofka ka haajirana muhaajirka runta ah oo xaqiiqiga ah kaas weeye ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam war haddaba muslimiintow dadaala oo nafsadiina alla darti ula jihaada oo qofka nafsadiisa ka adkaadee xaqa ku layliya xumaatadee ka celiya oo daacada alla u bislaada qofka noocaasa ayaa jihaadka gaaladana geli karaya ee rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala xadiidkaas sanadkiisu waa jayid ibnu xibbaan baa saxiix yeelay xaakim xaakim dahabi ayaa ku waafaqay waana xadiid aada iyo aada u wanaagsan waxaana xadiidkaa laga gartay nafta in lala jihaado inay tahay mid muqadama oo ka horeyda jihaadka cadowga khaarijka ah cadowga khaarijka ayadaa ka horeeya la dagaalankiisa ayadaana asal u ah axad aan nafsadiisa awalan la jihaadin jihaad kale ma jiri karo oo aan kula jihaadin wixii la amray inuu fuliyo oo aan kula jihaadin wixii laga reebay inuu ka tago oon ilaahay darti ula xarbin uma suuro gasho cadowga khaarijka ah ee naftiisa ka baxsan inuu la dagaalamo ee rabbigiinka baqla subxaanahu wa tacaala waxaa jihaad u suuro galaa waxaa diindifaac u suuro galaa qofka nafsadiisa ka adkaaday labadiisa dhinac ku jirta oo daacada alle ku layliyey oo si dhaba xaqa ugu ilaaliyey naftaadu waa cadow cadowga kale khaarijkaana waa cadow waana laba cadow ee ilaahay uu ku imtixaanay addoonkiisa wanaagsan inuu labadaa la jihaado cadow saddexaad ayaa isaguna u dhaxeeya oysan suurogalahayn in lala jihaado yacnii labadaas haddaan cadowga saddexaad lala jihaadin oo cadowgaas waxau waaqisi ou taagan yahay addoonka iyo naftiisa inta udhaxayda iyo cadowga aada la diriraysa oo gaalada iyo adiga inta udhaxaysa ayuu taagan yahay marka cadowgaas saddexaad adoon la dagaalaminna labada cadow oo la dagaalan lagugu yihi oo naftaada iyo cadowga khaarijka ah oo naftaada ka baxsana lama jihaadi karti labadaba haddaadan cadowga saddexaad ka raynin cadowga saddexaad ee laguu sheegayaa waa shaydaanka allah ayaana qur-aanka ku yidhi ina shaydaana lakum caduwan faatakiduuhu caduwa shaydaanku cadow ayuu idin yahay dhibkiinawna ka shaqaynaya ee cadowka dhigtow alla yidhi subxaanah wa tacaala marka shaydaanka weeye cadowga saddexaad waa cadow xun oo dhib badan oo borobaleen badan qofaan asaga cadow ka dhigan oon la dagaalamin waxama teri karayo waxaa nala amray inaan shaydaanka cadow ka dhiganno oon iska celinno oon si dhaba ula xarbinno si aan cibaadada alle ugu faaruq noqono ula imaan karno saddexdaa cadow oo naftaadu ugu horayso oo shaydaankii uu daba yaallo iyo cadowgaas kale khaarijka ah waxaa la amray addoonku inuu la xarbiyo la jihaado la xarbintooda iyo la dagaalankoodana addoonka rabbi baa ku imtixaanay daartan oo taran addoonka dushaysana waa lagu salliday saddexdaa waxaana loogu salliday imtixaanan min allah imtixaan xagga rabbi ka ahaado isaga la imtixaanayo la tijaabinayo rabbi marka addoonka wuxuu siiyey madad oo kaalmo ah iyo yani ciidan iyo hub oo kula dagaalamo kuwaa oo waxyaalaha aad kula dagaalamayso ee hub lagaaga dhigay waa iimaanka iyo diintatan islaamka ee qaymaha badan awoodii oo lagu siiyey dhaqaalihii oo lagu yeelay marka inaad kula dagaalantood iska celida ayaa lagaa doonaya waayo alla subxaanahu watacaala imtiaan insaanka imtixaan buu ku saliday imtixaankaa qofkaan kasoo bixinna faa'iido badan ma gaarayo waayo allah wuxuu yidhi walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum wasaabiriina wanabluga akhbaarakum waanu idinjirabin oo waanu idinjirabin ilaa aanu kala ogaano dhab inay diinta u difaacaan kuwa raba iyo kuwa kale ilaa aanu kala ogaano dhibaatada diinta difaaceeda kuwa ku sabraya oo daacada ku sabrayo xamaatada ka sabraya iyo kuwa cararayaba oo aanu si dhaba idin jirabno imtixaan baanu idinku salidaynaa cadow ayaana idinku salidaynaa bu alla yihi subxaana watacaala si aan u kala garanno ee allah waa kala ogna uleeyahay cilmi duhuur wey waa la kala muujinaya makhluuqaa loo kala bayaaninaya dadka ay runta ka taya dadka kale allah subxaana watacaala addoonkiisa wuxuu siiye maqal oo dadka allah addoommadiisa wuxuu u yeelay dhaga ay wax ku maqlaan indho ay wax ku arkaan caqli ay wax ku gartaan iyo xoog waxuu rabbi u soo dejiye kutub waxuu rabbi u soo diray rasuul waxuu rabbi kaalmo uga sii dhigay malaa'ig markaasuu rabbi ku yidhi weliba malaa'igtu ay ku odhanaysaa sida alla cadeeyey innii macakum fathabitu aladiina aamanuu malaa'igtii saas bay odhanayaan marka alla subxaana watacaala ayaa gargaar siinaya marka waxa weeyaan aad iyo aad baa loo sugayaa dadka mu'miniinta ah inay sugnaadaan darteed ayaana ilaahay malaa'ig iyo ciidan ugu soo kordhinaya xaggiisa ka yimid waxaa la amray marka muslimiintu inay rabbigood ka baqaan oy awaamirta alla fartoomaan oy diinta ila alla ilaaliyaan hadday sidaa yeelaan ka suuli maayaan muslimiintu inay yihiin kuwa looga gargaaray cadowga nafsadooda iyo cadowga kale khaarijka ah in rabbi mar walba u gargaaraya ma ka suulayaan wax walboo isku daya dhibkooda inuu allah uga hilinayana ka suuli maayaan jareexadooda rabbi baa daaweynaya cudud rabbi baa siinaya rabbi baa liimaanaya maxaa yeelay allah wuxuu ka qabray annahu maca almuttaqiin kuwa asaga ka baqa inuu micigooda yahay oo dadka ka mid a muxsiniinta inuu micigooda yahay dadka wanaagga sameeya saabiriinta inuu micigooda yahay mu'miniinta inuu micigooda yahay rabbi wuxuu sheegay inuu addoommadiisa mu'miniinta ka difaacayo waxaysan ayagu nafsadooda ka difaaci karin waxuuna rabbi sheegay si walba inuu u garab taagan yahay idan muslimiinta waxaa laga doonaa inay rabbi ka baqdaan waayo allah wuxuu yihi in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun gargaar iyo nasri hadday doonayaan waa inay muslimiintu diyaar garoobaan oy alla ka baqaan oy diintiisa ku dhaqmaan cadowga khaarijka iyo kan daakhiliga labada waa inay la dagaalamaan cadowgaaga daakhiliga waa nafsadaada kan khaarijkana waa cadowga kale diinta kasoo horjeeda iyo shaydaan oo u dhexeeya kulligood waa inaad la dagaalanto si aad u guulaysato adduunka iyo aakhiradaba ki hakii marka laga seexday oo dhibaato badan inuu yahay loo arkay dhibka dhacay waad u jeedaa waxaa la amray dadka mu'miniinta inay jihaadaan alla diintiisa xaqa jihaadi sida loo amray alla inay uga baqaan xaqa tuqaati ayaa loo amray inay xaqa jihaadi u jihaadaan iyo sida loo amray inay alla subxaanahu watacaala digrigiisa u badiyaan marka la leeyahay xaqa tuqaati alla ka baqda waxaa la amray inay alla adeecaan oysan caasin inay alla xusaan oysan halmaamin inay alla ku shukriyaan oysan ku kufrin xaqa jihaadii saas ayay ula imaan karaan addoonka waxaa la amray inuu nafsadiisa alla u sallimo ou qalbigiisa iyo carabkiisa iyo xibnihiisa rabbi u hogaamiyo subxaanahu watacaala ou addoonku noqdo kulligii mid alla u sugan oo rabbi u shaqaynaya diintiisa laakiin nafsadiisa iyo maslaxadiisa nafta aan ka fakaraynin ee waxa uu ka fakeraya diinta alle say sara u noqon leen ay tahay maslaxadaada nafsadood ka fakeraysa waa inay xagga jannada noqotaa waa inuu shaydaanka la jihaadaa qofka muslimka oo shaydaanku wuxuu u yaboohayo beeniyaa oo shaydaanku amarka uu siinayo macsidaa ou diidaa oo shaydaanku waxyaalaha xaaraanta uu samaynaya ka diidaa waa inaad tidhaahdaa aniga hay kedinin faqri baad ii yaboohin fuxshi baad i amrin cabsida iyo hanuunkaad iga reebin dhowrsanaanta iyo sabarkaad iga reebin akhlaaqda iimaankaoo dhan baad iga xigsanin odow oo waan ku beeniyey waan ku caasiyey ma ku doonayo dulliyow iga duro waxaan u taaganahay inaan u dagaalamo litakuuna kalimatullahi hiy alculyaa kelimada allah inay noqoto mid sarraydo xaqa ka taraysa sidaas inaad tirahda ayaa lagaa doonaya marka dadka muslimiintaa inay istaagaan oo diintan alle sidaa u difaacaan baa la doonin rabbi subxaanahu watacaala wuxuu noo doortay islaamka waatuu alla qur-aanka ku yidhi huwa ijtabaakum wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj rabbi subxaanahu watacaala inuu islaamka noo doorto raalli nooga yahay diintana uusan colays noogaga dhigin ayuu noo cadeeyey subxaanahu watacaala allah subxaana watacaala taas ayuu noo cadeeyey ciriiri kastaa markuu yimaadana inuu fudayd imaanayu alla noo sheegay fa ina maca alcusri yusraa ina maca alcusri yusraa bu alla yidhi subxaana watacaala culays walba micigiisa fudayd ba ahaaday culays walba micigiisa fudayd ba ahaaday waclam ana annasra maca asabri ogow gargaarku sabarka micigiisau yahay wa ana alfaraja maca alkarbi dhibaatadoo layska faydaana kurbada micigeeday ahaatay wa ana maca alcusri yusraa culays walba micigiisana fudayd ba ahaaday war haddaba walaalayaal rabbigiinka baqda nasri ilaah baa keenayay sabra diinta alle difaaceeda isu taaga oo la dagaalama cadowiina oo naf iyo shaydaan iyo midka khaarijka intaba ah saas ayaa laydinka doonaya adduunka iyo aakhirada si aad liibaan u gaartaan haddaba waxaa layska doonayaa qofka muslimkaa in alle intuu uwadlayay inuu ku bixiyo inuusan daacada alle ka cajisin ee cilmiga barto ee uu ku dadaalo wixii uu naftiisa ku difaaci lahaa diinta islaamka ku difaaci lahaa oo alla radihiisa ku gaari lahay subxaanahu watacaala sidaa haddaanu soo qaadanay waxaan halkaa ka ogaanay jihaadku inuu maraatib afara u qaybsamo martabada ugu horeyda waa jihaadu nafs martabada labaad waa jihaad shaydaan martabada saddexaad waa jihaad lkufaar martabada afaraadna waa jihaad lmunaafiqiin sidaas ayaanu ka ogaana halkaa jihaadka nafsadu afar martabo ayuu isaguna u qaybsamaa midda ugu horeydaa waxa weeye qofku waa inuu ku jihaado calaa tacallumi lhudaa hanuunka inuu barto waana inuu ku jihaado diinta xaqaasoo u baran lahaa diintaasoo aan falaax iyo liibaan aysan nolosha adduunka iyo midda aakhirada ka jirin ilaa ayada in la bartoo lagu dhaqmoo lagu socdo maalin qofkii diinta cilmigeedu ka tagana waa shaqibuu noqonayaa oo waa dhugdaraysanayaa oo waa halaagsamaya fi daarayn daar dunya wa daar alaakhira diinta noocaasa qofku barashadeeda iyo gaarideeda waa inuu ku jihaadaa isuna taagaa si uu u liibaano qaybta labaad waxa weeye an yujaahidahaa cala alcamali biha bacda cilmi waa inuu qofku nafsadiisa ku cambaara uu ku jihaadaa inuu ku camal falo markuu barta ka gadaal maxaa yeelay mujarad lcilmi bilaa camal cilmi mujarad ah oon camal lahayn saaxibkiisa hadduusan dhibin ma anfacayo in lam yadurahaa lam yanfacha macnaha cilmi keligii oon camalfal la socon hadduusan isagu wax dhibin wax anfici maayo sidaa darteed waxaa laga doonayaa qofka muslimka ah inuu ku jihaado barashada cilmiga markuu ku jihaado ka gadaal barashada waa inuu ku jihaado waxuu bartay tadbiiqintooda iyo ku camalfalkooda hadduusan sidaa yeelin wax uu gaarayo oo wanaaga ma jiraan weeye nuqdada saddexaad ee nafta lagula jihaadayo waxaa weeye qofku waa inuu ku jihaadaa calaa dacwati ilayh nafta inuu ugu yeero yani dadka inuu ugu yeero diinta islam islaamka inuu ugu yeero waa inuu ku jihaadaa oo nafsadiisa ku bixiyaa dacwadou dadka ugu yeerayo iyo inuu ku tacliimiyo qofkaan waxba aan garanayn iyo inuusan kamid noqon min aladiina yaktumuuna maa anzala allah kuwa qarinaya wixii rabbi soo dejiyey oo hanuun iyo bayaan iyo xujooyin cadcada sidaas qofka dadka qarinaya waa inuusan kamid noqonin waa inuu ku jihaado inuu dadka dacwada ugu yeero o ku tacliimiyo waana inuusan kamid noqon kuwa qarinaya hanuunka iyo bayaanka alla soo dejiyey waana inuusan noqon qofka cilmigiisa uusan anfacayn cadaabka allena uusan ka korinayn maxaa yeelay qofka waxa rabbi soo dejiye qariyey laa yanfacu cilmu walaa yunjihi min cadaab illah cilmigiisu ma anfacayo cadaabka allana ma ka korinayo marka waa inuusan dadkaa ku biirin sawsanna dadkaa ugu biirin qofka muslimka waa inuu si dhaba u jihaado oo rabbigii ka baqdo subxaanahu watacaala waayo waxaa naloo cadeeyey jihaadka haddaan lala imaan inaan waxba la gaaraynin dadka muslimiinta waa inay nafsadooda rabbi ka iibsadaan oy si walba uga iibsadaan nuqdada kale afaraad ee nafta lagula jihaadaya waxa weeye nafta qofku waa inuu kula jihaadaa oo ku cambaaraa inuu ku sabro calaa mashaaqi dacwati ila allah sabar oo ku sabro dacwada shadaa'ideeda iyo dhibaatadeeda xagga alla dadka loogu yeerayo iyo khalqiga dhibka uga imaanaya intaasoo dhan waa inuu taxamulaa waa inuu u taxamulaa alla darti si uu u noqdo addoon alla u sugan maraatibtaas afartaa qofka markay u kaamil noqoto saara min alrabbaaniyiin waxau ahaanayaa kuwa rabbi loo nisbeeya mid kamid ah salafkii islaamkana sidaas ayay sameeyeen waxay noqdeen dad rabbaaniyiin ah xaqa ayay garteen markay garteen ayay ku camal faleen markay ku camal faleen ayay dad ka bareen qofku marku sidaas yeelo rabbaani noqonaya war qofkii barta ee waxau bartay ku camal falaa ee waxau ku camal falay dadka bara waxau noqonayaa mid u weyn makhluuqa caalamka ku nool oo samaawaadka iyo ardada looga duceeyo alla agtiisa looga dambi dhaafo darajo saradan gaara marka dadka islaamka rabbi ka baqdo rabbigiin ka baqdo isu taaga arrimahaas jihaadka shaydaanku laba martabo leeyahay martabada koowaad waxa weeyaan inaad jihaadka kula jihaado shaydaanka wax alla w addoonka ku ridayo waa inuu kula jihaado addoonka wax alla waxuu kusoo ridayo oo shubahaad iyo shukuugta iimaanka uu kaa shaki siinayo waa inaad aada ridaan oo dafcida oo aada diidaan ilaa qalbigaaga shubahaad iyo shukuug iyo waxyaala qulun ayuu kugu shakeynaya waa inaad diidaan qaybta labaad waxa weeye waa inaad diidaa oo tuurtaa iraadooyinka iyo waxyaalaha faasidaadka iyo shahawaadka oo ku keenayo marka jihaadka hore waxa weeyaan oo asaga shukuugta iyo shubahaadka lagu radinayo yaqiin iyo iimaan midka labaadna waxa weeyaan sabar weeyaan sabar baa lagu radin karaya maxaa yeelay waxyaala xuncun buu ku yabahaya inaad samayso waxaad uga rayn kartaa inaad sabartid kan horena iimaan rasmiaad uga rayn kartaa waayo alla waxau yidhi wajacalnaa minhum a'imatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuqinuun u fiirso rabbi waxau noo sheegay dadka hogaamiyeyaalka diinta noqday waxa ay ku gaareen waa laba arrimood waa sabar iyo yaqiin rasmi ah oo ay diinta si dhaba u yaqiiniyeen sabarku wuxuu kaa reebayaa shahawaadka iyo naftu waxay jeceshahay iyo waxyaalaha cun oo aada doonaysa yaqiintuna waxay kaa reebaysaa shukuugta iyo shubahaadka kugu soo dhacaya macnaha meesha yaallaa sidaa weeye yaqiintu shubahaadkaasay kaa celinaysaa yani waxa weeyaan sabarka sabarkuna wuxuu kaa celinaya waxyaalaha xunxun inaad ku dhacdid ayuu kaa celinaya marka dadkii wan wanaagsanaa ee imaamka yani hanuunka hogaamiyeyaalkiisa laga dhigay oo aima u alla ku magacaabay waxay ku mutaysteen oo ay ku gaareen waa sabar iyo yaqiin iyo kalsooni alleh xaqiiqadu saas weeye marka rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala jihaadka kufaarta iyo munaafiqiinta afar martabo ayuu u qaybsamaa qalbiga in lagala xarbiyo carabka xoolaha in lagula xarbiyo nafta jihaadka gaalada kufaartu waxau khaas ku siiyahay yadda jihaadka munaafiqiintuna waxau gaar ku siiyahay carabka carabka ayaa si gaara lagala taxarbinaya arbaabta kale ee dulmiga mujrimiinta kale ayagu dulmiga ka shaqaynaya iyo bidcada iyo munkaraadkana jihaadka lala jihaadaya maraatib saddex u qaybsamaa marka ugu horaysa gacanta hadduu qofku karo ayuu ku suulin hadduu ka cajiso carabka ayuu usoo intiqaalin hadduu ka cajisana waxau u intiqaalayaa qalbiga inuu kala jihaado marka halkaa waxaan ka garanay jihaadku inuu u qaybsamo maraatib fara badan oo ilaaha saddex iyo toban la gaarsiinayo qofka muslimkaa marka u dhegayeela hadalkii nabiga rasuulku waxau xadiid muslim kusugan ku yihi sala allahu alayh wasalam man maata walam yaqsu walam yuxadis nafsahu bilqaswi maata calaa shucbatin min annifaaq qofkii dhinta oo aan duulin nafsadiisana duulaan iyo difaaca diinta iyo muslimiinta la dagaalankeeda aan ugu sheekayn oon u diyaargaroobin xaqa inuu difaaco waxau ku dhintay qayb munaafaqnimada ka mid ah rasuulka ayaa sidaa yidhi sala allahu alay wasalam qayb shucba min annifaaq ayuu ku dhinta buu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh war dadka islaamka maxay jihaadka uga hordeen naftooday la jihaadi kari la-yihiin munaafiqiintiibay la jihaadi kari la-yihiin gaaladiibay la jihaadi kari la-yihiin xoog iyo xoolo waxay lahaayeen bay kubay ku baqiireen war xaqa darti ha loo shaqeeyo oo si islaamka wax loogu qabto ha la midoobo diinta islaamka qof walba kaalinta uga aadan yaha haw qabto oo nin cilmi ku difaaca iyo nin xoolo ku difaaca iyo nin adin ku difaaca iyo nin siyaasa ku difaaca nin walba islaamka ha difaaco oo rabbigii ka baqda subxaana watacaala muslimiinta alla mar uga sheekeynayay waxa u yidhi ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum aljanna yuqaatiluuna fi sabiili illah fayaqtuluuna wayuqtaluuna waxdan caleyh xaqan fi tawraati walinjiili waalqur'aan mar u fiirsan alka allah dadka iimaanka leh naftooda iyo maalkooday rabbi ka iibsadeen suuqii allay geeyeen badeec ahaanna waxay u soo qaateen janno waxayna ku heleen arrinkaa oo suuqa ay geeyeen ou yahay dariiqa allay ku dagaalameen waa la dilay way dileen oo alla darti bay u dhinteen alla darti bay u dagaalameen alla darti ayaa loo dilay markay sidaas u dhacdeen maxaa lagu amaalmariyey waxaa lagu amaalmariyey janno in la siiyey ilaahay buu u ballan qaaday waana ballanqaad xaqa oo alle dushiisa ahaaday waman awfaa biahdi min allah waryaa ballanka rabbi ka oofoog laa axad axad ka oofoog ma jiro qof ka oo foog ballanka alla ma jiro sidaa darteed fastabshiruu bibaycikum aladii ku bishaaraysta beeciina aada wax ku gadateen buu alla yihi subxaana watacaala amar baa laydi siiyey wanaag baa halkaa lagu gaaraya rabbigiin ka baqdoo difaaca isu taago xaqa kan ilaaliya alla wuxuu nagu yihi subxaana watacaala faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimili ma ictadaa war kii idinku xadgudba intou idinku xadgudbay in lamida ku xadgudba war gaaladii oo dhan nagu xadgudubti oo munaafiqiinta oo dhan nagu xadgudbi oo mushrik oo dhan nagu xadgudub oo ninkii bidca iyo baadil watay nagu xadgudub oo ahlufisi oo dhan nagu xadgudub annagana addoommo ayaan noqonay aan iska ridi karin heryada gumaysiga war alla ka baqda subxaana watacaala waayo gumaysi ka daran ma jiro naf iyo shaydaan iyo gaal iyo munaafiq iswata nafteennii baa na gumaysatay oo shaydaan baa na gumaystay oo wax walbaa waxay nagu cambaareen raaxaysta oo naftu waxay tiri dagaal lama aadi kara raaxayso guriya jiifka cuntada iska bariya oo shaydaanku waxay kugu ilahay waa kafuuru raxiima maxaa naftaada u haligaysaa oo gaalada iyo munaafiqiinta waxay kugu yidhahdeen nalama diriri karo annaga duwal waaweyn baa nala yidhaha gantaalaha iyo qaaradaha kuwa isaga gudba iyo dayaaradaha qumaatiga ukaca cagteena ku badan markayna lama diriri kartida shaydaankiina waxuu kugu yidhi waa runti maxaa yeelay ina annaasi markay alla ka sheekeynayo muslimiinta markii la hindadayay muxuu yidhi dadka muslimiinta aladiina qaala lahum naas ina annaasa qad jamacuu waa dadki markii loo yihi war gaaladii waa idin kulanta u fiirso shaydaanka ayay soo dirsadeen waxaa la yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum gaaladii jumuuc iyo ciidan bay idin kulmiyeen fasaadum iimaana dadkii khayrkala iimaan buu u kordhiyey markuu iimaan u kordhiyay maxay yihahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil kaafigeennu waa allah mid la tala saarto allah waa u nicmo leh taladeenna rabbi baan u dhiibanay nin kale wax ka yeelanayo ma jiro sidaas ayay yidhaahdeen haddaba walaalayaal hala dadaalo oo rabbi aan laga bogo subxaana wa tacaala jihaadku ma taam noqon karo mana la gaari karo ila alhijra maahane hijrada iyo jihaadkana lama gaari karo ilaa iimaan in la helo maahane dadka yani haajiray oo jihaaday oo iimaanka runtaa leh waa dadka naxariista alla rijaynaya saddex tilmaamood dadka laga helay naxariista allay rijaynayaan saddex allah subxaanahu watacaala wuxuu noo cadeeyey dadka tilmaamaha saddexdaa laga helay dadka ay yihiin waana dadka liibaanaya ee fadliga iyo faa'iidada iyo khayrka faraha badan gaaraya rabbi subxaanahu watacaala kitaabkiisa munazalka aayadihiisa ayuu mid kamida ku kulmiyey tilmaamaha lagu liibaanayo oo kale ah jihaadka hijrada iyo iimaanka saxiixaha maxaa yeelay jihaadkii ma taam noqonayo in la haajira maahane hijrada shayga la yidhaahna ma taam noqonayo oo yani hijro iyo jihaad midna lama gaari karayo ilaa iimaan in la hela maahane iimaanka la sheegayaana waa in kitaabka rabbi dhab loo rumeeyo oo rasuulka dhab loo rumeeyo sala allahu calayh wasalam oo aayaadka rabbi soo dejiyey dhaqankooda la hirgeliyo oo la ilaaliyo oo ay dadku ku socdaan dariiqa xaqa kaliya waxa lagu sheegayo ee lagu liibaani karaya adduunka iyo aakhiradana waa sidaas haddaba dadka islaamka rabbigiina ka baqda oo diinta tan ilaaliya oo macaasida isaga taga oo yaan xagga lagu cayaarin oo yaan kitaabka rabbi iyo sunnada nabiga lagu gabadfalin war dadka diinta ku gabadfalaa way dulloobaan ee dad yo muslimiinta wax walba oo rabbi idiin diray fulintooda ku dadaala aad liibaanteen oo cizi iyo sharaf iyo wanaag dhinac kastaba ka gaarteene allah subxaanahu watacaala agtiisa si wanaag looga helo waa in xaqa si dhaba loo ilaaliyo wuxuu yihi kolka isagoo saddexda tilmaamood noo sheegay oo kulmiyey ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fi sabiili illah ulaa'ika yarjuuna raxmat allahi wallahu gafuuru raxiim rabbi wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuwa iimaanka laga helay ee allah iyo aayaadkiisa iyo rasuulkaba rumeeyey sala allahu calayh wasalam ee haajiray rabbi darti u haajiray ee rabbi darti u dagaalamee dariiqa alla ku dagaalamee diinta difaacee xoog iyo xoola waxay lahaayeen rabbi kitaabkiisa inay difaaceen ku bixiyey dadkaasu waa dadka naxariista alla rijaynaya allah subxaanahu watacaala cadaabka inuu ka korya rajaynaya waana kuwa loo dembi dhaafayo loo naxariisanayo loo gargaarayo sidaas ayuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala sida iimaanku ou farad iyo waajib ugu yahay axad walba oo muslima dushi oo macnaha qof walba looga doonayo ilaa dadka gaalada inay iimaan yeeshaan baa laga doonayaa sidaas ayaa loogu farad yeelay qof walbana in laga helo laba hijro laba hijro waa in wakti kasta laba hijro laga helo hijrada koowaad ee laguu sheegaa waa hijratu ila allahi caza wajal bitawxiid wal ikhlaas waa in rabbi loo haajiro tawxiid loogu haajiro ikhlaas loogu haajiro ulaabasho loogu haajiro tawakul loogu haajiro asaga la tala saarto cabsida laga baqanayo loogu haajiro naxariis oo laga rijayo loogu haajiro maxabadiisa loogu haajiro low tooba keeno oo asaga loo soo laabto mar walbaba hijra waa midaas waana midda lagu liibaanayo ugu horaysa hijrada hijrada labaad waa hijratu ilaa rasuulihi bilmusaabaca waalqiyaadi liamri waa rasuulka in loo haajiro raacid loogu soo haajiro iyo amarkiisa in loo hogaansamo iyo khabarkiisa in la rumeeyo iyo amarkiisa iyo khabarkiisa amar walba iyo khabar walba in laga hormariyo siduu rasuulku u yihi sala allahu alayh wasalam faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih fahijratu ila allahi wa rasuulih ومن kانت هجرته إلى dunya يusiibha aو امرأة yتزawجha فhجرته إلى ma hاجر إليه allah dartii qofkii u dhaqaaqay ee twxiid iyo diin difاac iyo xaqa ku sco uhaajiray qofkii usoo dhaqaaqay raacidda nabiga iyo u gargaar amarka nabiga hijradiisa waa mid alla raalli ka yahay ee janno iyo khayr looga amaalmarinayo qofkii u dhaqaaqay adduunyo iyo qurux iyo dhaldhalaal aadgaarsid iyo raaxa adduunyada wax u haajira on buu leeyahay sidaas xadiis صaxiix ayuu ku yihi salى الlahu عalيه wasalam waxaa lagu farad yeelay qofka muslimkaa inuu naftiisa alla darti ula jihaado shaydaanka ou la jihaado intaas inuu la jihaadaana farducayn ayay qof walba ku tahay oo axad axad uga naa'ib noqon karaa ma jirto inaad naftaada iyo shaydaan la jihaado axad axad uga naa'ib noqon karaa ma jiro qof walba gaar baa looga doonayaa amaa jihaadu alkufaar waalmunaafiqiin waxaa suurtagal ah in lagu kaaftooma bibacdi umma ummadda qaarkeed ummadda qaarkeed maqsuudkii loo baahnay hadday xasiliyaan oy munaafiqiintii ka adkaadaan oy gaaladii ka adkaadaan waxaa suurtagala in ayaga lagu kaaftoomo amaa jihaadka nafta iyo shaydaanka shaksi shaksi uga wakiil noqon karaa ma jiree qof walbay farducayn ku tahay marka walaalayaal rabbi ka baqda oo dadaala oo diintan islaamka u shaqeeya liibaansanaad gaari doontaani khalqiga alle waxaa ugu kaamilnimo badan alle agtiisa maraatibta jihaadka kulligeed qofkay u kaamil noqoto dadkuna way ku kala tegsan yihiin manaasibta iyo darajooyinka alle agtiisa waxaana ugu sarreeya dadka oo ugu khayr badan oo ugu kaamilnimo badan oo ugu karaamo badan alle dushiisa khaatimu ambiyaai wa rasuulihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ambiyada ilaahay kii khaatimay oo ugu dambeeyay rasusha alle maxaa yeelay maraatib aljihaad baa u kaamil noqotay wau dagaalamay alla darti xaqa jihaadi wuxuu jideeyey dagaalanka oo allah ayaa carabkiisa ku jide ku jideeyey laga soo bilaabo maalintii lasoo bixiyey laga soo gaaro maalintii ou dhintay allah subxaanahu watacaala markuu ku soo dejiye u fiirso yaa ayuha almudasiru qum fa andir wa rabbaka fakabir wa siyaabaka fadahir markay aayaadkaasi soo degteen nabigu saaqiisa ayuu marada sara uga qaado marada u xanjeertay waxuuna u xanjeertay calaa sabiili dacwa dadka inuu ugu yeero diinta dariiqeeda rabbi darti ayuu isu taagay istaagay midda ugu taabnimo badan rabbi diintiisau dadka ugu yeeray laylan wa nahaara dadka ayuu diinta baray siran wa jahra si sira iyo si jahra intaba markay soo degatay fasdac bimaa tuumar wixii lagu amray la jaharna amarka alle ayuu filiyey ee mid dagaal badan dagaalkiisa ugama baqane waa la jahray sagiirka u yeeray kabiirka u yeeray yacni xorka u yeeray kan xorkaa iyo kan la addoonsanayo ninka u yeeray haweenka u yeeray kan madowba u yeeray kan gaduudanba u yeeray jinniga insiba u yeeray kulligoodna diinta u xaday sala allahu calayh wasalam amarkii alle ayuu fuliyey dacwada ayuu meel kasta ka bayaaniyey sunnadii alle ayaana sidaa aheedoo ambiyada ku deersatay inay yani wanaagga caddeeyaan markaas ayuu naadiyey inuu aalihada iyo asnaamta ay caabudayaan caayow eebeeyo kolkaasay aad u dhibeen rasuulka sala allahu calayh wasalam sabaab ma ahayn dadka ma caayi jirin shataamna ma ahayn faxaasna ma ahayn ee waxaa laga wadaa aalihadoodii iyo afcaashay samaynayeen qurunka ay qabta ayuu bayaaniyey taasna waa arrin laga doonayo qof walboo muslima arrinka ayuu sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh rabbi nabigiisa ayuu u tacsiyeeyey markii dhibaato badan ay ka soo gaartay waxau allah ku yihi asagoo u cadaynaya dhibaatadii hore u dhacday am xasibtum an tadkuluu janna walamaa ya'tikum mahalu aladiina khalow min qablikum masatum alba'saau wadara'u wazulziluu xataa yaquula alrasuulu waladiina aamanuu macah mataa nasru اllahi alaa ina nasra allahi qariib ma waxaad u malaynaysaan inaad janno iska gelaysaan nabiga iyo dadka rumeeyayow ayadooysan idiin imaanin dadkii adinka hortiin tegay wixii ku yimid oo dhibaato ah oo kale waxaa taabatay kuwaa shidada iyo dhibka iyo mashaakilka waa la gilgilay waa la qilaaseeyey ilaa ay rusushii ka yidhaahdeen iyo dadkii rumeeyo iimaanka lahay gargaarka alle goormow waktigiisu ahaanaya waxaa loogu jawaabay sabra gargaarka alle waa dhow yahay caddeeya xaqa ha ka cajisinina ha ka teginina sii wada diinta islaamka gargaarka alle waqti dhow ayuu imaanayaahe haddaba muslimiintow gargaarka alle waqti dhow ayuu imaanayaa ee xaqa inaad bayaanisaan ood xoog iyo xoola u hurtaan ood rabbi darti isu raacdaan oo dad walaalaan noqotaan oo diinta difaacdaan oo naftiina la jihaadaan iyo shaydaan munaafiq iyo mujrim ha ka cajisinina gargaarka alla wuu imaanayaahe dhibka ninkii ku dhintaa jannou gelayaa ninkii noolaadaa cizi iyo sharaf buu ku dambaynayaa ogaadoo gaalada ninka dhintaa naar buu gelayaa ka noolaadaa dulli iyo beerxanuun iyo walwal iyo sharaf darro iyo khasaare adduun iyo mid aakhirow ku noolaanayaa sidaa darteed dagaalama daa'imkiina ka cabsadoo diinta difaaca allah subxaanahu wa tacaala si walba ayuu noogu caddeeyey in loo baahanyay dadka muslimiintaa inay dhibaatada ku sabraan oy aad iyo aad ilaa suuradda layihaha suurat lcankabuut aayaadka ugu horreysa aayadda koowaad ilaa aayadda toban iyo koowaad rabbi wuxuu uga warramay sida rususha loo dhibi jiray wuxuuna rabbi noo sheegay inaan laysaga tegin aamana axasiba annaasu an yutraku an yaqulu aamana inaan laska layska yelin ilaa laysimtixaano oo laysfidneeyo qofku aamanaa markuu yahay rabbigii ayaa imtixaanayo ikhtibaarinaya inay run ka tahay inay been ka too carado axad allahaskii rususha rumeeya oo adeeca waxaa la dagaalama oo la colaytama cadowga rususha iyo allah way dhibaan markay dhibaan oo lagu imtixaano hadduu dhibka u dul qaato rabbi baa asaga suga ayagana adduunka iyo aakhirada ciqaaba kuwa la dagaalamaya nafta waxaad ogaataa inay degdega jeceshahay weligeed ha degdeginina ee sabra rasuulkaa lagu yidhi sala allahu calayh wasalam fasbir kamaa sabra ululcazmi min arusul walaa tastacjil lahum u sabar baa la yidhi sida ululcasmi u sabreen oo sugnaaw degdegsiiyena ha dalbin oo bal u sug cadaab waxba hau degdegsanina sug baa la leeyahay marka u sabar siday rusushu u sabreen baa nabiga lagu yidhi marka bani aadankaa lagu dabxayey kallaa bal tuxibuuna alcaajilata watadaruuna alaakhira ina haaulaa yuxibuuna alcaajila wayadaruuna warahum yawman taqiila markaa dabciga bani aadamka ku khalqan ayaa waxooyay inay degdegaan oy wax degdega jecel yihiin oy dhaldhalaalka adduunka jecel yihiin muslimiintow adinku saa ha noqonina ee sugnaada oo rabbigiin talada u dhiibta oo daacada alle ku dadaala khayr badan baad gaaraysaani bani aadamku haba caroodeene alla raalli gareeya waayo caaisha radia allahu canha warqad ayay u qortay mucaawiya marow dardaaran ka dalbay waxay ku tihi man arda allaha bisakad illaah kafaahu la yani man arda allaha bisakad innaas kafaahu allahu mu'anat nnaas qofkii alla ku raalli gareeya dadku waxay ka caroonayaan oo dadku haba caroodeen caroodeene rabbigii raalli gareeya rabbi baa ka kaafiya dadka dhibkiisa iyo shidadooda waman arda annaasa bisakad illaah lam yuqnuu canhu min allahi shay-a qofkii bani aadamka ku raalli gareeya wax rabbi ka caroona ka carooda dad ku raalli gareeya dadku cadaabka alle in yar oo kamida kama difaacaan waxna uma qaban karaan waxna kuma teri karaan buyi waxay u qabtay caaisha radi allahu canha sidaana waxaa ku soo aroray xadiid sanadkiisu wanaagsan yahay oo tirmidi iyo keyrkii ku sugan haddaba dadka muslimiinta rabbigiin raalli gareeya rabbi ah yani caradiisa iska ilaaliya makluuqa dhan ha caroodeen kulligood caradooda ha ku dhinteen ee rabbiga idin khalqay raalli gareeya rabbi hadduu raalli kaayay bani aadamka iyo cadowga ay wataan ay waa isaga kaa ilaali doonaa laakiin haddaad dad raalli gare is yidhahda rabbina caradiisa aad dalas waa kuu dhamaatay wax ay bani aadamku kaa difaaci karayaan iyo wax iskuu qaban karayaan ma jiraan sidaa darteed rabbigiin ka baqda oo diinta ilaaliya la kulanka alla u hilooba alla darti inaad u dhimataan jeclaada ku sifooba ayadow rabbi yihi waqaatulu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa muslimiinta mushrikiinta oo idin la dagaalama say idinla dagayani idinkoo idil mushrikiintooda la dagaalama say ayagoo kulligood idinla dagaalamayaan maxaa la daba dhigay waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waxaadna ogaataan ood yaqiinsanaataan dadka rabbi ka cabsaday inuu micigooda alla yahay ayagoo oon loo gargaarayo dulligana gaalada ay leedahay adinku dagaalka gala waxaadna ku tirahdaan gaalada qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lanaa huwa mawlaana yacni annagana asiibi maayaan wixii rabbi noo qoray mooye wax kale rabbi ayaana gargaarahaynaa alla ayaana tala saaranaynaa marka balaayo idinla sugayaan balaayada ayagu on bay ku dhacaysaa adinku waxaad leeyihin ixda alxusnayay ima anasra wa ima ashahaada laba wanaag midkood ama shahaado oo shahiidnimo ah ama nasr iyo gargaar adduunka in lagu noolaanayo inaan lagu noolaanayo waad ogtiin oo nin kastoo sariir raacale iyo guri qabow ku seexdaa kii dhimanaya wey qof kastaa waa dhimanayaa kii diinta difaaca waa dhimanayaa kii naftiisa la cararay waa dhimanaya qof naftiisa inta la carara sariir ku seexda ee geeridu ay sariirta uga maqnaanaysa lama arko hadday sidaa tahay haddaad dhimataan waa shahaada waa janna haddaad aada noolaataanna waa nasri iyo guul iyo wanaag sidaa darteed muslimiinta rabbigiin ka baqab oo xaqa ilaaliya oo ha ka daciifinina gaalada inaad la dagaalantaan walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum lacalawna in kuntum mu'miniin war dad yani daciif noqda oo ayagu nafsadooda ihanaysa oo tiiraanyooda oo halkaa ducfi iyo dulli iyo dhibaata iska muujiya ha noqonina adinka oonba ah kuwa sarreeya haddaad iimaan leedihiin adinkaa sarreeya adinkaa wanaagsan adinkaa sharafta leh adinkaa rabbi micigeynaya subxaana watacala saas alla leeyahy markuu rabbi ka sheekay gaalo hadday xanuunsato nimanka haddaad adinku xanuunsataan fa inahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun bu alla yihi ayagu waxay u xanuunsanayaan oo dhib u soo gaarayaan sida adinka dhibku idin soo gaarayo laakin watarjuna min allahi maa laa yarjun adinku waxaad rabbigiin ka rajaynaysaan waxaysan ayagu rajaynayn jannaad rajaynaysaan rido allaad rajaynaysaan gargaar baad rajaynaysaan gaaladu ma rajaynayaan sidaa darteed rabbi ka baqdo diinta alla oo dhinta war qofka muslimka haddii lagu xiro waa kuu khalwa oo rabbiga ayaad xusaysa oo halkaasood rabbigaa ku caabudin war haddii lagu musaafiriyo waa siya waa siyaaxa fi ardiyo dhulkaad ku cibro qaadanaysaa caalamkaa as ayaad arkaysaa maalin walba wax iimaanka kuwiisii kordheed la kulmaysaa war haddii lagu sii deeyana diinta allaad halkii ka fidinaysaa haddii lagu diidana shahiid baa tahay war yaa dul maalin walba ka baqanaya oo hadduu ku xiro walwalaya oo hadduu ku dilo walwalaya oo hadduu ku musaafiriyo walwalaya oo hadduu ku sii deeya walwalaya war waa muslimka aan diinta lahayn war sidaa darteed qofka muslimka weligaa meel kastoo la aada cizi baa kuu jira meel kastoo loo dhagaagana reer baa kuu degan reerkaasoo reer khayr le ah taasaa way macno wax adiga sharo kugu jirtaa malahanba maxaa yeele cajaban liamri lmu'min ina amra kula allahu khayr nabigaa yidhi sala allahu alayh wasalam qofka muuminka amarkiisaanba la yaabaa isaga dhanba maxaa yeelay kulligii waa khayr buu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka aayaadka jihaadka ku soo arooray oo kitaabka rabbi ku sugan farihii bay ka bateen axaadiista nabiga ee ammaanta jihaadka sheegaysana wax la siin karo waa ka bateen oo aad bay u bateen marka muslimiintaw rabbigiin ka baqda oo nafsadiina kusoo laylya diinta alleh oo xaqa inaad difaacdaan u kaalaya war maxaa idinku dhacaysaw dad muslimiina ma tihidiin allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi in tansuru llaha yansurkum war rumaysta aayaadkan markaad rabbi u gargaartaan diintiisaa la idin gargaarayaa gaaladana gacan la idinka siinaya marka muslimiinta waxaa la doonaya inay rabbigood ka baqaan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi taaqaltum ila alardi araditum bilxayaati dunya war alla ka baqda subxaana wa tacaala war ma xayaatada adduunyada ku raali noqoteen xayaatada adduunyada waa mataacu lquruur waxba qayma leh ma ahan ee baxa oo dagaalka aadoo diinta difaaco alla u dhinta rag iyo dumarba diinta inaad difaacdaan isu taaga muslimiintu garab iyo cudud bay isu yihiin alla darti bay u midoobaan xoog iyo xoolaa ka dhaxeeya tala iyo mushaawaraa ka dhaxaysa waxayna u midoobaan say diinta u sara marin lahaayeen gaaladana ay ula dagaalami lahaayeen saas ayaa nala ka rabaa rabbina hanagu hanuunsho isagaa ugu daleen rasuulka sala allahu alayh wasalam markuu jihaadka fadligiisa ka sheekaynayay waxau yihi gadwatun fii sabiili illahi aw rawxatun khayrun min addunya wamaa fiiha hal subax oo aad ku kallahdo diinta alla difaaceeda ama hal galad oo aad ku carowdo diinta alla difaaceeda waxay ka khayr badan tahay adduunka iyo wax alla waxa dhexdiisa ku jira ayuu yihi sala allahu alay wasalam adduunyada iyo wax alla waxa adduunka dhexdiisa yaalla waxaa ka khayr badan adigoo halgalab diinta difaaceeda ukal u caraabay halgalab u caraabay ama hal subax u kallacay diinta difaaceeda xadiidka isaga bukhaari baa soo saaray warse uma jeedaan qaymaha ku sugan muslimna waa qorayaa waa ninka ilaahay diintiisa inuu difaaco kelimada tawxiidku sala noqoto u kallacay qofka yani jihaadayana rabbi baa garanaya rasuulkuna wuxuu yihi man qaatala litakuna kalimat llahi hiy alculya fahuwa fii sabiili illah qofkii u dagaalamaa kelimada alleh inay sara noqoto tawxiidku ou adduunka ka taliyo oo kitaabka alleh wax lagu dhaqo kaasaa dariiqii alla ku dagaalamay inta kasoo hartay dagaalkooda waa dameer bakti waxay leeyihin malaha rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay dariiqa alla qofka ku baxa ee rabbi inuu rumeeyo u baca iyo rususha inuu raaco iyo diinta inuu difaaco in uu rabbi la soo celiyo ajri iyo qaniimo iyo in uu dhintou janno geliyo labadaa mid weeye labadaa mid la-aan ma lahan qofka mujaahidkaa ee dariiqa alle ku jihaadaya qof sooman maalintii oo dhan habeenkii oo dhanna salaatuleyl u taagan ee rabbi aayaadkiisa ku dhaqankooda ku adeecsan oo aan salaada leylka ka cajisin oo aan soonka ka cajisin oo aan khayraadka ka cajisin iyo qofka dariiqa alle ku jihaadaya ayaa ajri eg ee qofka muslimka o jihaadka isu taag oo diinta alla ilaali wa rabbigiin ka baqdoo diinta alla ilaaliya waryaan xaqa lagu gaboodfalin waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ayumaa cabdin min cibaadii buu alla leeyahay addoon addoon alla addoonkii addoommadayda ka mida ee kharaja mujaahidan fii sabiili ku baca isagoo dariiqayga ku jihaadaya oo ridahayga dalbaya oo naxariistayda doonaya damintu lahu an arjicahu waxaan u lamaano qaaday inaan soo celiyo markaan soo celiyo bimaa asaaba min ajrin aw haniima waxa uu asiibay ee ajri iyo xoolo ah haddii kaloon xayaatada ka qaadana waxaan u ballan qaado alla yidhi an akfira lah wa arxama wa udkilahu ljanna inaan dembiga u dhaafoon u naxariistoon janno geeyoon firdowse iyo meel hagaagsan seexiyo sidaas ayuu leeyahay allah subxaanahu watacaala xadiidka asaga ah nisaa-i baa soo saaray duruq ayuu leeyahay xajaaj ibnu ardaa ayaa ku jira dariiqa kan laakiin waddooyinka kale saxiixa ah adilada ku soo aroortay ayuu ku macnayay ouna taageeraya sidaa darteed waa xadiis macmuul ah waayo xadiis bukhaariya muslim ku sugan baa cadaynaya ninka mujaahidkaa in ama ajir iyo qaniimo lala soo celiyo ama uu dhintow jannada alla galo labadaas ayuu mid alla u ballan qaaday subxaana wa tacaala xadiidka akawaas ku macnaya marka muslimiinta rabbigiin ka baqo difaaca diinta isu taaga rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi jaahiduu fii sabiili illah faina aljihaada fii sabiili illahi baabun min abwaabi aljanna yunji llahu bih min alhami walgami war dariiqa alle ku jihaada oo ku dagaalama jihaadka yani jihaadka dariiqa alle lagu jihaadaa waa albaab albaabada jannada ka mid ah ow rabbina addoonkiisa uga koriyo murugta tiiraanyada dhibaatada iyo mashaakilka bal u fiirso jihaadka adigaa waxaa kugu sugan in murugta lagaa kordhiyo lagaa koriyo rabbi baa kaa ilaalinaya waayo qofka muslimkaa markuu jihaadayo aad ba waxa uu dareemaya nashaad firfircawni wanaag farxaad khayraad khalaas wanaag fara badan ayuu dareemaya marka waxau yihi rasuulka alla sala allahu alay slam dariiqa alle ku jihaada jihaadka dariiqa alle lagu jihaadaa waa baab albaabada jannada kamida ou rabbi addoonkiisa murugta iyo tiiraanyada uga korinayo xadiidkan axmed iyo qayrkii baa soo saaray sanadkiisu waa xasan xaakim baa saxiix yeelay dahabi ayaa ku waafaqay ruwaadda yani dabaraani ku wariyana waa kuwa siqaad war muslimiintau rabbigiin ka baqda subxaana wa tacaala war waxaa loo ballan qaaday guri jannada yani geeskeeda ku yaala qofkii allah rumeeya oo islaama oo haajira rasuulku arrintaa ka warramayaana wuxuu yidhi ana zaciimun liman aamana bihi waaslama wahaajara bibaytin fii rabadi ljanna waxaan u lamaano qaaday oon u ballan qaaday qofkii aniga i rumeeyo yihi sala allahu alay wasalam oo diinta si dhaba ugu hoggaansama oo ilaahay darti uga haajira wax kastaoo laga xarimay diinta difaaceeda u haajira guri jannada dhinaceeda ku yaala wa bibaytin fii wasadi ljanna iyo guri jannada bartankeeda ku yaala ayaa u ballan qaada buu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh wa ana zaciimun liman aamana bi waaslama wajahada fii sabiili illah bibaytin fii rabadi ljanna wa bibaytin fii wasadi ljanna wa bibaytin fii aclaa gurafi ljanna waxau yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh waxaan u ballan qaaday qofkii aniga i rumeeya oo si dhaba diinta ugu dhaqmo ugu hoggaansama oo diinta alle difaaceeda subax iyo galab iyo weligii isu taaga guri ku yaalla jannada geeskeeda guri ku yaalla jannada bartankeeda guri ku yaalla qurafka waa dabaqyada ugu sarreeya qowladaha ugu sarreeya jannada man facala dalik qofkii sidaa yeela oo iimaan xaqiiqiya la yimaado oo si dhaba diinta isu dhiiba oo ilaahay darti u dagaalamee difaaca xaqa ku socda oo carabkiisa iyo adinkiisa iyo xoolihiisa inuu diinta alle ku difaaco ku dhaqmo isu taaga wax kastoo laga xarimana ka tegay wixii loo dirana sameeyey lam yadac lilkhayri matlaba walaa min ashari mahraba yamuutu xaytu shaa an yamuut ayuu yihi sala allahu alayh wasalam khayrkii kama uusan tegin madlab dhinac walboo khayrka kamida waa dalbee meel kaloo doon la yidhaha ma dhimana sharta meel uga carlayao kale uma dhiman macnaa shartana ka cararkeeda oo dhan wuu ka cararay ee wax u dhiman oo kale ma jiraan khayrkoo dhan gacantau ku haya shartoo dhan uu ka cararay yani maan yani maantau dhimanayaa dhinto markaas sidaa qofka ku socdaa wakti ou dhintaba ama jihaad ha ku dhinto ama isagoo jihaad ka soo laabtay ha dhinto ama sariirtiisa ha ku dhintee oo qof khayrle waa qof wanaagsan waa qof alla agtiisa darajo sare ka gaaray war walaalayaal soo arki maydaan xadiidka kan war soo dhegaysa maydaan warka nabiga sala allahu alayh wasalam war rabbigiin ka baqda war guntada oo dharka u xirta saa diinta u difaaci lahayden oo alla ka baqda subxaanahu watacaala xadiidkaa nasaa-i baa soo saaray sanadkiisu waa xasan ibnu xibbaan baa sana yeelay iyo xaakim dahabina xaakim ayuu ku waafaqay war dadka islaamka xagga difaaca oo diinta islaamka ilaaliya waxau rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam man qaatala fii sabiili illahi min rajulin muslimin fuwaaqa naaqa wajabat lahu ljanna axadkii diinta alla difaaceeda ku dagaalama oo nin muslima ah rajul muslima shardi weeye waxaa halkaa ku baxay nin u dagaalamaya hal lagu ammaano iyo shaydaannimo kale iyo aad xoole meesha ka heshid amaad daga qaadati amaad kursi qaadati u dagaalama diin alla darti isagoo muslima hal intay ka xifkinto waa hal neef geela labadiisa lisood inta udhaxayda jannada allah u waajibta buu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh jannada rabbi ayaa u waajibto uu leeyahay waa xadiis saxiixa oo abu daawuud iyo kayrki ay soo saareen war muslimiintow diinta alla difaaceeda haddaad isu taagtaan rabbi baa idin ballan qaaday inuu idin badbaadiyo o idin darajeeyo o cadaabka idinka koriyo ee kaalaya xaqa difaaco alla ka cabsada subxaanahu watacaala war dadka mujaahidiinta wanaag badan bay leeyihiin waxayna gaarayaan fadli iyo khayraad makhluuqa qola gaaraysa aysan jirin ayaga mooyaane darajada ay leeyihiin qolo kale eela ma jirto ee yaan lagu bakiilin nafta yaan laga bakiilin xoolaha xagga in la difaaco rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau odhanayaa xadiis saxiixa ku yidhi man lam yaqzu aw yujahis kaasiyan aw yukhallif kaasiyan fii ahlihi bikhayrin asaabahu allahu biqaaricatin qabla yawmi alqiyaama subxaana allah inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun war xadiidkaaba dhegaysta axad alla axadkaan duulin ama qof duulaya aan qalqaalin ama qof duulaya ehelkiisa iyo xoolihiisa iyo reerkiisa aan wakiil uga noqon oo aan khayr ugaga wakiil noqon oo aan sii wanaajinoo ninka duulay aan dadkii iyo dunyada usii ilaalin amaan isagu duulin ama nin duulaya wuxuu ku duuliyay aan u diyaar garayn asaabahu allahu biqaarica ilaahay musiibo ayuu ku asiibaa balaayo xun ayuu alla ku salidaa qiyaamada ka hor qiyaamada ka horaa balaayo dhabar jebisaho ku dhacdaa saasuu yihi sala allahu alay wasalam qaaric qaarica ayaa lagu matelay qaaricada qiyaamadaa la yidhaha marka musiibo xun oo uusan ka soo waaqsan baa lagu salidaa waa qabla yawm alqiyaama war balshidadan intay laagta arka war waa musiibo weyn waa wax aada iyo aad u khatara runti arrinka kan waa halis war alla ka baqda subxaana wa tacaala war soo ma aragtaa muslimiinta waxau rasuulka alla oranaya sala allahu alay wasalam war ninkaan duulin ama nin duulaya aan qalqaalin amaan dadkiisii iyo dunyadiisii wanaag ugu sii maamulin ma qiyaamada intaan la gaarin ka hor baa balaayo lagu sallidaa rasuulka allah saatan odhanaya war walaalayaal ma duusheen mada duulayaad u gargaarteen mada duulayaad wakiil ka sii noqoteen oo yani usii wanaajiyeen reerka iyo ilmihii mase guryihiina ayaad jiirtaan oo duulaan ma suuro gale hanala ka dayaa taagantihiin wax xataa waxa oo lagu fekero laga shaqeeyo sidii loo gaari lahay laga shaqeeyaa waa khayr dhan ma ahan macnuu inuu qofku yidhaha seefon baad hadda qaadin kaliya muraadka laleeyahay waxa weeye mawduuca inaad dareensan tahay oo sidii aad ku gaari lahay aad u diyaarsantaha weyaan taas ayaa la doonaya oo aad maalin walba ku jirto waa cidduu lahum mastadactum min quwa war diyaargaraysta wax alla waxaad kartaan oo xoog iyo tabar ah oo isku duuda hub iyo xoolo saas baa la doonaya laakiin dadkaan iska jiifa oo aan ba ogeyn in jihaad loo baahan yahay oo aan ba ogeyn in maanta waktigiisa u yahay oo ka oranaya wakti jihaadba lama joogo oo rabbi ka baqda war alla ka baqda subxaanahu watacaala war xadiidkaan akrinay abu daawuud iyo keyrkii baa soo saaray sanadkiisu waa qawi waa xadiid cajiib ah aad iyo aad ba u yaa badan yaha runtii qof alla qofkii xadiidkaas eega iimaan ku jiraana wuu baraarugayaa waa u baraarugayaa waa qofkii wanaag doonaya rasuulku waxau yihi sala allahu alayh wasalam isagoo xaqaa'iqda sheegaya an idaa tabaayactum bilciina markaad ku kala wax ku kala galataan beeca la yidhaha ciinada oo nin walba uu shilinka ka fekero watabactum adnaaba albaqar lo-da sayniheedana aada qabsataan oo macnaha oo la dhaqasho aad ku mashquushaan oo aad ku raali noqotaan zarciga iyo beeraha oo aada jihaadka isaga tagtaan anzala allahu calaykum dulla laa yansicu xataa tarjicuu ilaa diinikum rabbi dulli ayuu idinku soo dejinayaa mana laydinka qaadayo ilaa aad diintiina u laabanaysaan buu yihi sala allahu alayh wasalam xadiidka isaga abu daawuud iyo bayhaaqi ayaa qoray duruqdiisa marka la jaciyo waa xasan xaqiiqadu saa weye markaan jihaadkii ilownay markaan difaacii diinta ka seexanay markaan xaqa u garanay inuu yahay masaajidka oo laba ragca lagu dukada keli ah ayaa rabbi cadaab nagu salliday maxaa yeelay haddii loo midoobi lahay diinta sida loo difaaci lahaa oo qof walba uu ka fekeri lahay sida jihaad lagu gaari lahaa oo kitaabka alla wax loogu dhaqin lahaa oo aan u garan lahayn musiibo iyo dhibaato noo dhimano inaysan jirin kitaabka intaan wax lagu dhaqayn ilaah guul buuna gaarsiin lahaa dacwadii way socotaa ayaa laga yaabaa dersidaa meel laga akriyaa qofku inuu ku ganacsan yahay war haddii dersi la akriyay iyo haddaan la akrinba qofka muslimkaa musiibo iyo ciriiri ka maqan ma lahan haddaan kitaabkii alla lagu hogaaminayn ciriiri uga daranna ma jiro qofka muslimkaa mujtamaca inaan shacaarka islaamka ka muuqanaynin bangi walba xaaraan buu ku shaqeeyaa suuq walba xaaraan baa lagu iibiyaa meel walba dariiq walba iyo albaab walba bakti baa lagu hayaa maxkamad walba qaanuun baa lagu xukumaa meel kasta bool shaydaan baa taagan oo aadan ka badbaadaynin xaggeen xariisu taallaan xaggee wanaaggu yaallaan wax lagu farxa xaggee lagu hayaa war allaha laga boqo subxaana wa tacaala waxaa maantana haysaa wax sahlan maahan rabbi baan se u sheeganaynaa musiibadeena anagoo odhanayna inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi axadka shahiidka alla agtiisa waxaa ugu sugan khasilooyin dhowr ah waxaynay kala yihiin an yukfara lahu min awali dafcatin min dami dhiiggiisa dhibacda ugu horeydaa markay soo baxdo in dambiga loo dhaafo midda labaad waxa weeye wayuraa maqcaduhu min aljanna in la tusiyo jannada booska uu ku leeyahay midda saddexaad waxa weeye wayuxallaa xilyat aliimaan in lagu qurxiyo oo lagu siineeyey bilaraha iyo labiska iimaanka midda afaraad waxa weye anishanaad waxa weeye afaraad waxa weeye wayusawija min xuuri lciin cadcadka indhaha waaweyn le xaggooda in looga guuriyo oo dumarkaa xurcaynta alla ku daro midda shanaad waxa weeye wayujaara min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa in laga koriyo midda kale waxa weeyaan waya'manu min fasaxi lakbar inuu ka aamin ahaadoo laga aamin geliyo argagaxa weyn maalinta qiyaamada iyo markastaba wayudacu calaa ra'si taaj ulwaqaar iyo in lagu dejiyo madaxiisa weynaynta iyo sharfidda yani koofideeda iyo taajkeeda yaa oo yaaquuta ka samaysan jawhar jawhartaas oo ka khayr badan adduunka iyo wax alla waxa yaalla xuracaynta waxaa laga siiyaa itnayn wa sabciin toddobaatan iyo labo waxuuna qofkaasi u shafeecaa toddobaatan qofood oo qaraabadiisa ka mid ah oo dad yani naargelaya oo iimaan laakiin ku jiray ay u shafeecayaan bal u fiirsa derajada uu gaarayo qofka iimaan kale ee diintan difaace ayada u dhintay war walaalayaal martabada la doonayo oo ka dambaysa intaa waa maxay dembigaadaa lagu dhaafay oo naartii allah lagaa koriyey oo jannada booska kaledaa lagu siinayaa oo labiska iimaanka lagu xirayaa oo xuuracayn baa lagu guurinayaa oo argagaxa iyo cadaabka oo dhan baa lagaa korinaya warhaloo war haloo tartamo war kollay waa la dhimanayaa naftu jihaada idinkaga baxdo oo alla ka baqay subxaana wa tacaala xadiidka isaga axmed iyo tirmidi iyo ibnu maaja baa soo saaray sanadkiisu waa saxiix war wanaag badana war yaa qanimadan doonaya war yaa khayr doonaya usoo orda arrintasan rasuulka alle sala allahu alayh wasalam wuxuu caddeeyey qofka muslimka ee dariiqa alla ku dhinta dhibicda dhiiggaa intaysan dhulka ka gaarin baa demiga loo dhaafaa ilaahay dartii ninka in yar oo ilinu uga soo baxdana isagana sidaas oo kalea dembiga loogu dhaafaa waajibka alle qofka uu ka muuqanayo oo sujuudda iyo calaamada diintu ka muuqatana isagana rabbigaa u gargaara rabbiga uwooda sare leh waxaan weydiisanaynaa dadka loo gargaaro oo diinta tan ku dhaqmo inuu naga dhigo xaqa dadka ku socda inuu naga yeelo war muslimiintow jihaada oo rabbigiinka baqda war qofka mujaahidkaa dhibka ilaah baa ka ilaalinaya eh rabbi dadka jihaada oo diinta difaaca oo xaqakan u dhinta af iyo adin ku difaaca rabbi ha nagu daro muslimiinta dhibka haysana allah ha ka qaado subxaana wa tacaala qofkii rabbigii la kulmaa isagoon soo jihaadin inuu jihaadana aan u diyaargaraysnayn dhib badan bau la kulmayaa ee muslimiintau dadaala oo daa'imkiina ka cabsada oo xaqu saw yahay u ilaaliya oo wax kastooo laydinka xarimay ka taga liibaan fara badan ayaad alla agtiisa ka gaaraysaane وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم أقم دولة الإسلام على وجه الأرض كلها واجعلنا سببا لها اللهم انصر المجاهدين في كل بقعة من بقاع الأرض اللهم انصر المجاهدين في كل بقعة من بقاع الأرض اللهم انصر المجاهدين في أفغان اللهم انصر المجاهدين في كل بقعة من بقاع الأرض اللهم اشتد وضعتك على الشيوعية والسليبية والسهيونية وكل من حارب دين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه اللهم اجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا ومن كل ضيغ مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم